subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka subax qodobada ugu dooran waxaa ka mid ah maareeyaha hay-adda duulista reedka soomaaliyeed oo sheegay in madaxda ethoobiya ama diyaaradaha ethoobiyan airline iyo falaid duway ay u caddeeyeen mowqifkooda ku aadan isa aysan somalilan u aqoonsan dugal wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo tababar u socday ciidamo kula hadlay xerada jenaraal gorton kuna boogiyaadiyey dadaalada ay wadaan iyo tababarka halkaasi ay kula jiraan iyo in loo baahan yahay inay u diyaargaroowaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab xaaladda magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag oo saaka degan xilli shalay halkaasi uu ka dhacday shaqaaqa u dhexaysay laba maleeshiyo wafdi ka socday hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka iyo guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland oo kormeer ku tegay deegaanka istanbul gaar ahaa luglow oo ku yaalla waqooyiga magaalada kismaayo akhbaaraadka caalamka warkeena suwaxaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa dagaalka u dhexeeya xamaas iyo sidoo kale israa'il oo yaro qaboobay inkastoo markasta la filan karo colaad iyo dagaal hore
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wacan oo wanaagsan waa khamiis taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka agost labaatan afar iyo labaatan aad maqasheen u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka dhammaystiran aan ku bilooway maarayaha hay-adda duulista reydka soomaaliyeed axmed macalin ayaa waxa uu sheegay in madaxda diyaaradaha ethoobiyan airline iyo fly duway ay u caddeeyeen mowqifkooda cad iyo inaysan uhogaamsamiyo inay u hogaamsamaan shuruucda dalka yaala axmed macalin maareeyaha hay-adda duulista reydka soomaaliyeed oo wareysi gaarasiiyey warbaahinta qaranka ayuu ku sharaxayaa arrimahaasi waxaan rabaa horta shacabka soomaaliyeed inaan la wadaago hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay boqolkiiba boqol gacanta ku haysaa eris hawada u dhaxaysa hindiya yemen ethoobiya kenya jasiiradda seychelles inta loo yaqaan xudkeenna dhulka inuu intaas ka yaraya waa laga yaabaa laakiin hawadeenna waxaan la wadaagnaa xad dowladda indiya oo aan diyuuradaha isku wareejino pointi layilaa orlit oo u dhexeeya hindiya iyo soomaaliya hawadeenna boqolkiiba lixdan waa bad boqolkiiba afartanna waa berri intaasoo dhan aa lacag ka soo saarnaa marka intaasoo dhan boqolkiiba boqol diyuuraddii xornimada soomaaliya wax u dhimaysa ama aan isleenahay shuruucda soomaaliya jibisa waa ka celi karnaa hub uma baahnin wax kale uma baahnin waa laga celin karaa boqolkiiba boqol gacantay ku jirtaa dowladda marka diyuuradahan waxaan aragnay baaritaan aan samaynay aad bay u mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeed cabashooyin ay nala soo wadaageen markay galaan qeybta online-ka ah oo internetka lagu goosta tikidhada in magaaladii iyo magacyo kale oo daba taxan ay usoo baxayaan magaalooyinka qaarkoodna ay ku qoran tahay sida matalan garawe soomaaliya ee meelaha qaarkood ku qoran tahay meelaha kalena ay maaragtay macnaha wadankii xoogaa yar in laga kalluumaystay taas waxay nagu hogaamisay inaan shuruucda duulista rayidka soomaaliyeed aan dabakno taas waxa internationaly iyo shuruucda soomaaliya soomkaas loo yaqaano iyo kuwa caalamiga laysla waafaqsan yahay in diyuuraddu garoonka ay ka deganayso garoonkaas uu wato magaca maalan garawaan rabaa inaad tusaale usoo qaato magaca garawe soomaaliya hargeysa soomaaliya berbera soomaaliya muqdisho soomaaliya waxaan intaa ahayna ay yihiin sharci darro taas marka adduunka oo dhan ayaa nala waafaqsan ciddaan rabno ayaanu ku ciqaabi karnaa marka annagoo taas ka faa'iidaysanayna ayaan awaamiir waafaqsan shuruucdaas ayaan soo saarnay markii ay shirkadiyo diyuuradu arkeenna oo tan hadda aad sheegayso waxay ku socotay fly dubai iyo ethiopian airlines markay arkeen dukumentkeeni u tegay oo ay maaragtay daraasaad ku sameeyeen waxay ogaadeen in ay sharciga jebinayaan waxayna la aqbaleen dowladda soomaaliya in ay sharcigaas u hogaansamaan aad baanan uga mahad celinaynaa labada shirkadoodba in ay maaragtay shuruucda oo adduunka u dhigan iyo kuwa soomaaliya u dhigan ay nala ilaaliyeen taas ayaana keentay inaan guusha deg degaan ka gaarno jiid ethobia ireland ka yimid oo ay warqad kale soo qoreen oy leeyihiin
maarayaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa wasiir wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac waxa uu tababar u socday ciidamo ugu soo xiray kulana hadlay xerada jenaraal gorton ee magaalada muqdisho waxauna dowladda imaaraadka kaga mahad celiyey tababarada ciidanka iyo taageerada ay siiso dowladda soomaaliya wasiirku arrimahaas ka hadlay wuxuu yidhi
qofka shacabka soomaaliyeed waa cusub kamaalkiiusamana duniyada warta maxaa aniga u dhex jira waxaa ku dhex jira waxa tanya dalkaani dadka ku soo guuray waxaa uga fanjo khawaarij culimada soomaaliyeed ayaa waxay u fadhiisteen in waxaan la dirnayno waxay muhiim u noo nooshinna shir ballaaran iyo shir iyadoo awalku shacabka soomaaliyeed waa nimankaasi khawaarijta muhiim fatwo ayay ka soo saareen waxay yidhaahdeen nimanka keli magac kale aan lahayn khawaarij loogama wici karo waa khawaarij number one number two waxay culimada noo sheegtay in lala maqasho hanti la siiyo lala maaragtaa la tabantaabo la qariyo iyadana waxay la mid tahay dembi in la eg inta ninka khawaarijka uu samaynin waxaa ogaaday joog in khawaarij aan la dirnayo diiniyan nabigu sal alla calayh wasalam uu ka qadaamay in hadduu walaan laha la dirnayo ay yihiin adduunka inta soo martay dadka u shaqa badaniyo inta diinay oo lagu jallagalayo oo maaragta la dirarka khawaarijna lagu lagula dirnayo waajibaadka oo qaal oo aad ku diraysaan saa la socotin annaga ummadayda anuga soomaalida dal ayaan dalkeenu waxay ku soo xadgudbaan noocay raaha ama qoloyinka hoosteeda hadda ka dhashay tuugada ama adow banaanka ha ahaado qofka askariga oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ka saaran mas-uuliyada amniga qalabkiisa iyo dadkiisa dhansuo horta koo waxaa marka fahanteen waxaa u dirnayno diiniya waxay yihiin qaar ahaana waxa ay noogu fadlaan yoolkaasi calankaana ma ogola dalkaana ma ogola waxay rabaan anaasir walba oo adduunyada duniye ka geysata oo rabta inaga halkaa si maafiya ugu qaraadata xaq uga qaadata oo u disha inay isku soo aruuriyaan dalka dal aan la kala lahayn inay ka dhigaan ayay calankaasi ciiddaadi oo aad u dirmaysid ma taas horta markaa waxaa waxaa u tararayna sida midda kale waxaa la socotay oo ku soo batay dal muddo baa ka badanaysa oo qaarkiina laga yaabo inay beelaha tageen sida umadu inay arkeen ama dalooyinka ka daawadeen inay sinahada horumaro badan ku tallaabsan dadka gaarsiiyey dad dhallinyaraadu sidiidoo kale dalkoodu dadkoodu istaagay hormariyey fekeray wax ka soo saaray hadday dhaqaalatay ka soo saaray hadday amnika amnigeeda sugay inay taa marka waa inay isku nasiirsiisa ayada adduunku isku moogeyna maaha horumar buu gaaray dalkaa teknolojiyaduu gaaray ku tallaabsadayna iyadana nambalo inaad inaad dareenka ku jiro wadaniyadeed oo inaa adigu aadan ahayn qof caadi ah dhalinyaro dalkaynigaa iskale maanta waxaa laga yaabaa dad idib lamida oo banaanka jooga oo jeclaan lahaa inay ciidamadu ka mid noqdaan si ay nolosha dadkooda u bedelaan inay badan yihiin looyi laakiin ninkaa isagmeesha oo maanta gacanta kuyirtaya shaqada dadka qof walba marka mas-uuliyad gaara la saaro mas-uuliyad wadareed waa in wada saaran tahay mas-uuliyad gaara shaksi waday saaran marka arrinka aan ka hadalno oo ah waxaanu darnay inaan fahamsanaano labo inaan discipliinkeeni aan hagaajisano saddex wadaniyadda iyo daljaceelka inuu isku afo oo qof walbo annaga naga mid ah oo ummad uu way aho qof ummada inuu ahaa shaksiyadiisa inuu ummad aho taa marka maxay loo faa'iideynaysaa waxay loo faa'iideynaysaa waqtiga dheer ee nooga baxay wilaayista la dheer ayaa uu kusoo gaarnaa haddaan anaga isjiimayna diintiga ku arkayna dadnimadeeda ku arkayna dalkeena aan jecel u dhig shacabkeena u dhintmaydo cadowgu isaga u helayo meel u fugo taa marka waajibaadka koowaadu qof walba oo shaqsi shaqsiga saaran taasoo kale waxaan waa inaad u haysaa isha ku haysaa waad arkaysaa dunyaanka dowladada labakaan soo damday etoobiya halkaas way istaagtay dhulkaan yaa dhulku darsanayaabay yiri baddaasaan halkaas ka marayaa ciidamaan keensanayaa waxyaabahaas isla qabtaa waxyaabahaas islama dhexmari jirin lamana sheegi jirin bal annaga ayaa dhul naga maqan doodani miyayna lahayn maanta waxaa waxaa ku dhacayaa etoobiya waxay dayarsan tahay ama qalbiga ku haysaa amaynan jirin rag iyo dad soomaaliyeed oo dhallinyaraa oo ku ishaday lamida oo kaa hor istaagaya amay jirin dareenaha waxaa la rabaa dareenkaas mile ciidanka dowlka dalka soomaaliyeed meel walba oo uu joogo
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayuu kaasi ahaayey magaalada cergaabo xaaladeedu waa ay degan tahay gobolka sanaag halkaasi qalalaaso ayaa shalay ka dhacay warkiisi waxaad kala socoteen raadiyo hadalsan waa naga inta ammaan allah
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel